bismillaahi raxmaani raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duur ee idaacadda dalsan qodobada duurnimadan warkeena aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda
waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho maanta lagu aasaa allaha u naxariistay brofesor shirwac
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare rooblo ka tacsiyay geerida marxuum cabdulaahi shirwac
agaasimihii hore ee madaxtooyada soomaaliya oo xaqiijiyey inay jiraan shaqaale ciidamo iyo gaadiid raacay madaxweynihii xilka ka degay ee
cudurka shuubiyoodka ee dad badan igu geeriyoodeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe
yahaa golaha shacabka oo safiirka dalka qatar kula kulmay magaalada muqdisho
akhbaaraadka dibaddana dalalka reer galbeedka oo markale ruushka ugu baaqilna hadal lala galo yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
door wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhda ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shanaad sanadka labada kun labaiyo labaatanka oo u diyaargaroowa warkii duhurnimo oo dhammaystiran
al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigi ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dagaalyahanka hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada dowladdu oo soomaaliya ay ku leeyihiin degmada garbaharre ee xarunta gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya wararka laga helaya deegaanadaasi waxay sheegeen al-shabaab ahay weerarka ku qaadan saldhigga w f b ee garbaharre halkaasi oo degeen ciidamo ka tirsan dowladda waxaana weerarka kadib lamaqan rasaas xoogan labadu dhinac isdhaafsanayeen rasaasta la isdhaafsada ee daqiiqado kooban socotay ayaa markii dambe istaagtay islamarkaana waxaa xaaladda aag uu dagaalku saldhigga ku laabtay mid caadi ah waxaana goobta isaga tegay dagaalamayaasha al-shabaab weerarka ku soo qaaday saldhigga lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarka xalay lagu qaaday saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin degmada garbaharre ee xarunta gobolka gedo iyadoo dadka deegaankuna ay sheegeen inay dareemayno cabsi markii weerarkan uu dhacayay saraakiisha ciidamada dowladda ee garbaharrey ayaan weli wax faahfaahina ka bixin weerarka al-shabaab ah ay marar kala duwan ay weerar noocan oo kale ay ku soo qaadeen saldhig ciidamada dowladdu iyo aadmaysa ay ku leeyihin deegaano ka tirsan gobolada dalka soomaaliya
waxaa lagu wadaa in maanta magaalada muqdisho lagu aasa allaha u naxariistaya brofesor shirwac sidoo kale madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid allaha u naxariistaya brofesoorka waxaa warkan eegaya waryaheena xuseen washington allah u naxariistee waxaa xalay isbitaal ku yaala magaalada caasimada muqdisho ku geeriyooday cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ahaa dalada bulshada rayidka soomaaliyeed kaasoo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya muqdisho marxuum cabdulaahi shirwac ayaa maalmihii lasoo dhaafay wax xaaladiisa caafimaad lagula tacaalaya isbitaal ku yaala muqdisho oo ku xanuunsanayay iyadoona la qorsheynayay in maanta dalka dibaddiisa loo qaado balse ha yeeshee waxa uu saqdi ahaa xalay uu ku geeriyooday cisbitaalkii uu ku xanuunsanayay marxuumka ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa niraadi xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay geerida ku timid allah u naxariistee marxuum cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ahaa dalada bulshada rayidka soomaaliyeed sidoo kalena ahaa samafale iyo sidoo kale brofesor aada loogu yaqaanay geyga soomaalida ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa ka tacsiiyey geerida marxuum cabdulaahi maxamed shirwac ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay marxuumka haliyey ka baxay qaranka soomaaliyeed waqtigiisana u horay oo adeegida dadkiisa iyo dalkiisa isagoo xusay in soomaali ay ka baxeen laba shaqsi oo kale ahaa sheekh cali warsame iyo cabdulaahi shirwac oo labaduba aada loogu xasuustay in ay ahaayeen kuwo soomaalida aada ugu samafali jiray allaha u naxariisto ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta waxaana leh samir iyo iimaan u weydiinayaa qoysaska iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum cabdulaahi shirwac isagoona sidoo kale hoygiisa janno farduuso uu ka waraabiyo ayuu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan waa niraahdey xasan sheekh maxamuud ayaa isna waxa uu ka tacsiyey geerida ku timid marxuum cabdulaahi shirwac oo ahaa samafale iyo sidoo kale brofesor soomaalida aada ay u taqaanay madaxweynaha ayaa xusay in marxuum cabdulaahi maxamed shirwac uu ahaa haryey wakhti badan soo geliyey samafarka isku xirka dib u heshiisiinta iyo horumarinta bulshada soomaaliyeed isagoo si gaara u xusay doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa nabadeynta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inaa lilah waa inaa ileyhi raajicuun waxaan ka tacsiyanayaa geerida ku timid allah u naxariistee marxuum cabdulaahi shirwac oo ahaa aqoon-yahan samafale naftiisa iyo wakhtigiisa u horay u khidmeynta shacabka soomaaliyeed isagoo kaalin muglah ku lahaa dadaaladii iyo dib waa dadaaladii dib loogu soo dhisayay dowladnimada iyo dib u heshiisiinta horumarka bulshada soomaaliyeed allah u naxariistee daqiiqado kadib ama saacado kadib ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho aas qaran loogu sameeyo marxuum cabdulaahi sharwac oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaana sidoo kale geeridiisa ka tacsiiyey mas-uuliyiin aada u fara badan iyo sidoo kale shacabka soomaaliyeed
agaasimihii hore ee madaxtooyada soomaaliya ayaa xaqiijiynay jiraan shaqaale ciidamo iyo gaadiid raacay madaxweynihii xilka ka degayay maxamed cabdulaahi farmaajo marya ladana ayaa warkaan inoo haysa soomaaliya ayaa xaqiijiyey inay jiraan shaqaale ciidamo iyo gaadiid raacay madaxweynihii xilka ka degay ee maxamed cabdulaahi farmaajo agaasimihii hore ee madaxtooyada soomaaliya maxamed dheere oo ka hadlay munaasabada xilka ay ku wareejinayeen xubnaha agaasinkii hore ee filada oo uu hogaanka u ahaa ayaa sheegay in shaqaalaha iyo askarta raacday maxamed cabdulaahi farmaajo ay si dadban ula shaqeyn doonaan madaxtooyada ugana mid ahaanayaan waxa uu sheegay in sidoo kale ay jiraan gaadiid aan weli la wareejin oo dhanka madaxweynihii hore jira wuxuuna intaasi ku daray in shaqaalaha gaadiidka iyo askartaba la diiwaangeliyey agaasimihii hore ee madaxtooyada soomaaliya ayaa tilmaamay in agaasimka cusub xilka ay ku wareejiyeen iyadoo lacag dayna lagu leeyahay madaxtooyada
liiska dayn kooban oo madaxtooyada lagu leeyahay brofile ay waaxaha oo dhami leeyihiin oo document badan ah isagoo kaasi electronic ayaan ku wareejinay iminkana hanti dhowrkana ku siin doono liiska hantida madaxtooyada madaxtooyada wax allaala waxay hanti haysato waxay leeyihiin nambaro wayna tira kooban yihiin liiskeediina waa wareejinaynaa waxaan wareejinaynaa shaqaale raacay madaxweynihii hore maxamed cabdilaahi farmaajo oo u shaqayn doona si dadban madaxtooyada uga tirsanaan doona waxaan gudbinaynaa ciidan ilaalo ah liiskooda oo raacay madaxweynihii hore oo iyaguna madaxtooyada ka tirsanaan doona laakiin si dadban u shaqaynaya waxaan gudbinaynaa liiska gaadiidka madaxtooyada oo aanu gaar uga calaamadin doonno ciidanka iyo iyo madaxweynaha inta raacday oo ah gaadiid kooban aanu gaar uga calaamadinay dhinaca kale agaasimaha cusub ee madaxtooyada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud oo dhankiisa ka hadlay munaasabada xil wareejinta ayaa sheegay inaysan jiri doonin cid ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada oo si gaara shaqadooda loogu dulmin doono
waxaan annagana rajeynaynaa insha allah inaan meeshii kasii wadno oo shaqadii dowladda halkeeda ay kasii socoto gaar ahaan xafiiskii madaxtooyada shaqadii dowladda u ahaya halkeeda ay kasii socoto shaqaalihii halkeeda mataqaana halkooda ay shaqadu kasii wadaan waxaan u ballan qaadaynaa insha allah inaan mataqaana aan si fiican u wada shaqayn doono haddii alla idmo sidii adinkaba u wada shaqayseen waxaan kaloo u ballan qaadaynaa in ma aragtay aan qofna lagu dulmin doonin shaqada isla markaasna qolo cusubaa timide qolaa baxaysa aanay ahayn dadka oo farsamo yaqaanada ah oo waaxyaha xafiisyada mataqaana xafiiskan ka shaqaynaya ay shaqadooda sidooda u wadan doonaan ay noqon doonto waxaa la isku abaalmariyo qof walba iyo shaqadiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii la doortay kadib magacaabay agaasimka cusub ee madaxtooyada isagoona agaasimo u magacaabay xuseen sheekh maxamuud ku-xigeenkana u magacaabay maxamed amiin oo labaduba ahaa sanataro ka tirsan baarlamaankii tobnaad gaar ahaan aqalka sare
gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa magaalada muqdisho uu kulan kula qaatay safiirka qatar u fadhiya soomaaliya waxaa gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe uu kulan ku qaabilay safiirka dowladda qatar ee soomaaliya xasan bin xamse danjiraha ayaa waxaa marka hore uu salaan dhambaal ah guddoonsiiyey gudoomiyaha oo uga siday gudoomiyaha golaha shuurada ee dowladda qatar waxaana markaasi uu sheegay in dowladda qatar ay ku ammaaneyso qaabkii uu u daadiyey doorashadii madaxweynaha soomaaliya lagu doortay waxaana sidoo kale uu kala hadlay xaaladda soomaaliya iyadoona gudoomiyaha golaha shacabka uu markaasi ka dalbadiyay dowladda qatar in ay labijibaarto taageerada dhinac walba ah oo ay siinayso dowladda iyo shacabka soomaaliyeed
cudurka shawambiyoodka ayaa la sheegay inuu ka dilaacay qaybo ka mid ah deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose sida warkan ugu faahfaahinaya waryaheena cali aadan
waxaa laga deerinayaa xaaladda bini'aadinimo dad ku nool tuulooyin hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeellada dhexe halkaasoo ka dilaacay xanuunka shuwan biyoodka in ka badan konton ruux ayaa ilaa iyo hadda saddex bilku u geeriyooday cudurkan shuwan biyoodka deegaanada kale ah kulmis shiidla bari buurfoole iyo diinlaawe oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe deegaanadan ayaa waxaa si daran u saameeyey abaaraha ka jira guud ahaan dalka sidoo kale waxaa jira dad cudurka uu soo ritay kuwaasoo la gaarsiiyey isbitaalada isbitaalka magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle halkaasoo lagu baxnaaninayo xaaladooda caafimaad gudoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa xaqiijiyey in markaasi xaalado bina oo daran oo sababay abaartu ay ka jiraan deegaanada hoostaga degmadaas islamarkaana ku dhowaad dad gaaraya konton qof oo ay markaasi cudurka shuwanbiyoodka iyo cudurro kale ugu geeriyoodeen deegaanada hoostaga degmada mahadaay dhanka kale gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in biyari ay ka jirta ama biyari jirta darteed ay dadka u isticmaalayaan biyo wasaqaysan gaar ahaan dadka ku nool jiinka webiga taasoo sababtay in cudurkan shoobiyoodka si xoog leh ugu faafo iyo markaasi cudurro kale deegaankaasi dadkana waxaa la geynayaa xarumo caafimaad oo deegaanka ka fog si loo helo daryeel caafimaad
warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa loogu baaqay in ay wadahadal la gasho dowladda dalka ukrain wadamada ay ka mid yihiin faransiiska ee jarmalka ayaa hore u sheegay in looga baahan yahay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin inuu qaabo tallaabo ah in uu heshiis la galo dowladda dalkaasi ukrain madaxweynayaasha dalalka faransiiska ay weliba hogaamiyaha dalkaasi jarmalka oo kulan saacado qaatay khadka telefoonka kula yeeshay dhigooda dalkaasi ruushka valadimir putin ayaa ka codsaday in la qaado tallaabo wax looga qabanayo arrimaha ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca nabadgelyada la doona wax looga qabto dowladda dalkaasi ukrain islamarkaana loo soo gabagabay dagaalka muddada socday ee ka socda dalkaasi ukrain guud ahaana warkeedu hornimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa idi hornimadan waa nageynta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel